bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin slى اllah wslm عlىa nabiyina mxamed wعlى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu الshuruuطi fi اljihaadi wاlmusaalaxati maca ahli اlxarbi wa kitaabaةi الshuruuط baabu bayaani xukmi الshuruuطi shuruudii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay fi ljihaadi jihaadka dhexdiisa shuruudda marka jihaadka dhexdiisa ahaanayso xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay waalmusaalaxati maca ahli lxarbi iyo heshiiska lala galo xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay maca ahli lxarbi dadka ahlu xarbiga ah oo yacni muxaaribiinta ee dagaalka kula jiro markaas muslimka wa kitaabati shuruudi wa baabu bayaani kitaabati shuruud shuruudda qoraalkeeda caddaynteediibuu u baab yahay oo shuruuddaasi marka in la qoro ayb iyo sida loo dhigaayo waxyaabahaas qoraalkeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay ayb qaala xadaanii cabdullaahi bnu muxamed wa huwa almusnadiyu اljucfiyu qال xdثna cبدالرزاq huو بن hmاm الصنcاniي qال أخبرnaa mcmr qال أخبرnii الزhriي qال أخبرnii cروة بن الزبير عن المسور بن مkرمة ومrواna يصدق كل waaxد mid kastaa isagoo uu rumaynayo minهmaa labadooda xadيiثa صaaxibihi saaxibkiisa kale xadiiثkiisa yعnii iyagoo sheekadooda ay isrumaynayso qaala waxay yidhaahdeen miswar iyo marwaan kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigaa baxay zamana alxudaybiyati waqtigii xudaybiye ayuu baxay xataa idaa kaanuu markay ahaayeen bibacdi ariiqi ilaa markaa jidka qaarkiis ay ahaadeen yacnii jidka makaiyo madiina u dhaxeeya ilaa ay cabaar ay socdeen oy ka jareen ayb qaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali waslama nebigu waxa uu yidhi ina khaalida bna اlwaliid khaalid bnu اlwaliid bilhamiimi hamiim ayuu ku sugan yahay fii khaylin liqurayshin maca khaylin liquraysh fardo qurayshi ay leedahay maceeda isagoo ah ayb daliicatan taasoo marka ciidanka hortiisa ah daliicatan yacnii ilaalo ah daliica marka waa muqadamaة اljeysh jeyshka kuwii raaciisa hore ayb ayuu la jiraa oo khaalid uu la joogaa ayb ee fakhuduu waxaad qaadaan daata alyamiini dhanka midig qaada waddada dhinaceeda midigtaa qaada fa wallaahi baan ku dhaartee maa shacara bihi ma uunan dareemin khaalidun khaalid xataa idaa hum ilaa ay markaa iyagu ahaadeen biqatarati اljeyshi jeyshka yacnii boorkiisa yacnii markaa ciidankii markaa ilaa khaalid bin waliid ma uunan dareemin ilaa ciidankii marka boorkiisii meeshii uu ahaaday fanalaqa wuu tegey yarkudu isagoo markaasi yacnii cararaayo oo markaa yacnii ku ku ku soconaayo fanalaqa wuu tegey yarkudu isagoo markaa fardo ku ordaayo nadiiran liqurayshin xaal uu yahay mid quraysh u digaayo isagii marka waa baxay farday wixii orodle buu qaatay isagoo markaa quraysh u digaayo wa saara nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigiina waa socday xataa idaa kaana markuu ahaa nebigu bihaniyati haniyada haniyada marka waa buurta meeshay ka kala baran tahay oay ka kala jeexan tahay fangorta ay ka leedahay ama karin wixii la yidhaaha xataa idaa kaana bihaniyati markuu ahaa allatii haniyada oo yuhbitu calayhim minhaa oo markaa yacnii uga deganayay korkooda barakat bihi raaxilatuhu waxaa la arrumatay oo la fadhiisatay nebiga raaxilatuhu hashiisii hashii uu watay ayaa la arrumatay oo la fadhiisatay meeshii markuu gaaray yacnii oo uga degayey un ciidankii oo ugaga hooban lahaa taniyadii ama buurtii oo uga hooban lahaa markuu gaaray ayaa hashiisii fadhiisatay fa qaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen xal xal ayay yidhaahdeen marka waa kelimo marka lagu zajiriyo oo lagu kiciyo xayawaanka fa alaxad markaa way sideedii ayay markaasi ku madax taagtay ayb faalaxad markaa yacnii meesheedii sideedii bay ahaatay oo marka ay ku sugnaatay ay ku madax adeegtay ayb faqaaluu waxay yidhaahdeen khala'at ilqaswaa'u qaswaa hashii nebiga magaceedaa la dhihi jiray qaswaa way madax taagtay oo waa madax adkaatay ayb faqaala الnabiyu salى اllahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi maa khala'at ilqaswaa'u wamaa daaka kaagaasina ma ahanin lahaa iyada bikhuluqin dabeecad uma ahayn madax adayg ma aynan madax adeygin dabeecadna uma ahayn madax adayg ayb meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa xayawaanka xataa wax aan lagu aqoonin iyo haddii laga sheego in laga difaaci karo walaakin xabasahaa waxaa celiyey xaabisulfiil maroodiga kii celiyey ayaa celiyey yacnii allihii maroodiga kacbada ka celiyey ayaa iyadana celiyey waay macnuhu oo ilaahay baa meeshan wax kale ka soo wado uma qaala waxa uu yidhi waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye laa yas'aluunanii isu'aali maayaan khudatan yacnii khudo iyo yacnii arrin yucadimuuna fiiha ay ku weyneynayaan xurumaat illaahi ilaahay xurumaadkiisa ilaa acdaytuhum waan siinayaa iyaaha arrinkaas maanta yacnii arrin ay xurumaadka ku weyneynayaan ilaahay oo kacbadii iyo iyuu ka wadaa kala jeedaa wax ay ku weyneeyaan ima siiyaan ma ima su-aashaan maanta gaaladaasi ilaa acdaytuhum iyaha waan siinayaa laba macnaa marka lagu fasiray macna waxa uu yahay de shaygaani wax soo socdo waay nebiga insha allahu muxuu dhihi waayey culimmada marka waxay yidhaahdeen insha allahu ma dhihinoo waxyibayba ahaydba amar la amrayay ahayd de marka insha allaahudana amar ilaahay xaggiisa ka yimid lagama dhaho haddii laga dhahaana waa un iska barakaysi maahane latadkhulunna almasjid alxaraama in shaa allahu yo ka ah ayb ahlucilmiga qaar kalena waxay leeyihiin sidaas maahane insha allaahudu waa meeshay ku jirtaa waa u qadaran tahay qaarna saas labadaas macno ayay ku sheegaan meeshaan marka culummadu waxay ka bixiyeen qofka gaalka ah ama qofka xuni haddii uu arrin wanaagsan ou la imaado ou keeno ee ilaahay xurumaadkiisa lagu weyneynaayo in la aqbalo ayb oo laga yeelo laguna taa lagulana tacaawuni karo alimaam ibnuulqayim zaadulmacaadka qisadan markuu sheegay ayaa wuxuu yidhi wa minhaa waxyaabaha qisadan laga kororsanaya waxaa ka mid ah ana almushrikiina wa ahla albidaci waalfujuuri dadka mushrikiinta iyo dadka ahlu bidcada iyo ahlu fujuurka ah waalbuqaata waaاdalamata dadka buqaadda ee gar daran iyo kuwa daalimiinta ah idaa طalabuu hadday dalbaan amran arin yucadimuuna fiihi ay ku weyneynayaan xurmatan min xurumaat اllaah xurmo ilaahay xurumaadkiisa ka mida ujiibuu ilayhi waa laga yeelayaa wa ucduuhu waana la siinayaa wain municuu gayrahu inkastoo waxaas wixii aan ahaynna loo diidayo iyagu marka hadday keenaan wax xurmada xurumaadka ilaahay ka mida shay ka mida wax lagu weyneeyo hadday la imaadaan ma laga diidaayo waa la yeelaya ile annagaba waa weynay lahayn xurumaadka ilaahay ayb wa in municuu kayrahuna waa kufrigooda iyo qaabdaradooda waa loo diidayaa dabcan laakiin taas laga diidi maayo markaasuu wuxuu yidhi fayucaawanuuna calaa maa fiihi tacdiimu xurumaati illaahi tacaala waa lagula tacaawunayaa waa lagala shaqaynayaa waa lagula kaalmo waa lagu kaalmaynayaa wax allaala wixii ilaahay xurumaadkiisa weynayntiisa ku sugan laa calaa kufrihim maya gaalnimadooda iyo wabagyihim gardaradooda maya wa yumnacuuna mimaa siwaa daalika wixii waxaa ka soo harayna waa loo diidayaa fakullu man iltamasa almucaawanata calaa maxbuubin lilaahi tacaala murdin lahu ujiiba ilaa dalika kaa'inan man kaan qof allaale qofkii kaalmo dalbadaa shaygaas uu kaalmada ku raadsanayana uu yahay wax ilaahay jecel yahay ama faasiq ha ahaado ama mubtadic ha ahaado wax allaale cid allaale cidday doonto ha noqoto shay ilaahay jecel yahay kaalmadiisa qofkii doono murdin lahu ilaahay raalligeliyaa ujiiba ilaa daalika waa loo ajiibayaayo waa laga yeelayaa kaa'inan man kaana cidduu doono ha ahaado maa lam yataratab calaa icaanatihi calaa dalika almaxbuubi mabquudun lilaahi acdamu minhu waa haddii aynan ka dhalanaynin kaalmadaasi wax ilaahay necab yahay oo waxaas ka sii daran hadday arrinka ka dhalanayaa ay noqonayso wax alla necab yahay oo waxaas la raadinaya wax ka daranba ay ka dhalanayaan maya markaas ma la yeelayo laakiin haddaynan ka dhalanaynin waa la yeelaya meeshaas marka waxaa kaaga soo baxayso dadka ama ahlu bidac ha ahaadaan ama ahlu fisqi ha ahaadaan ama kufaar ha ahaadaan iyaga marka kaalmada la siinayo o la kaalmaynayo waxay noqon kartaa wax saxa iyo wax qalada nacam wixii sax ah haddaynan ka dhalanaynin mafaasid waaweyn waa la siinaa waa loo yeelaya culimmada saasay tilmaamaya ayb marka labadaasay u qaybsantaa tacaawunka marka muطlaqan qof qallooc ku sugan ama qaldani sideedaba lalama tacaawuni karo oo wax allaale wixii aad kula tacaawuntaa waa baaطil in la yidhaahdo jaahil diinkiisa waay nacam maaha nin oo wax garanayo wax uu yidhaahdo maaha mas'alada marka tacaawunka xugun oo gaar ahoo hal xaba-a ma laha nacam tacaawun sharciyo saxiixaa jiro iyo tacaawun cala alimi waalcudwaan oo dembi adiga lagaa reebay aayadda ilaahayna wuxuu leeyahy watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan dadka lama kala saar saarin ayb marka shaksiga waxaa la fiirinaa waxaan uu rabo in lagu kaalmeeyo ilaahay ma jecel yahay haa dhib ma ka dhalanayaa marka waxaas alla jecel yahay dhib ka daran yacnii dhib markaasi yacnii daran oo aad u xun ma ka dhalanaya haddii dhib ka weyn oo ka dhalana waa layska dhaafayaa middaas tacaawunkaas shaygaas fiican ma lagula tacaawunayo xataa ayb taasaa laga fiirinaa tacaawun sharci ah buu noqona haddii la waayo mafsadadaas ayb laakiin wax la yidhaahdo atacaawun maca almukhaalif waa xaaraam muطlaqan waa ninaan ka fiirsanin wuxuu ka fiirsaninna ka hadlayo lianna aayaddana laba tacaawun ay sheegta midna waa dembi midna wax wanaagsan waa xadiidkana waa kana nebiga dad gaala abu wuxuu leeyahay maanta hadday iga codsadaan arrin ay kacbadaas iyo beydkaas ku weynaynayaan waa siinayaa waana kala shaqaynaa ayb ahlu cilmigii imaam ibnulqayim iyana waxay kala baxeen qisada faa'iidadaas dad baa marka dadka waxay ku bushiyaan ama ay wax uga sheegaan waxay leeyihiin maalan qof hebelow la tacaawunay qof hebel masaajid uu joogou tegey qof hebelow dugsi la dhigay qof hebelow wax u akhriyey qof hebelow wax ka akhristay waxaasoo dhan arrin mudlaqan xaaraan oana ma aha wax mudlaqan isaga bannaanna ma aha dawaabidaasay ku xihan yihiin ahlucilmiga ay tilmaamayaan markaasuu wuxuu yidhi weliba wahada min adaqi اlmawaadici wa ascabiha wa ashaqiha cala اnufuus alimaam ibnulqayim wuxuu leey arrinkaani nafta waa ku adag tahay maxaa yeele naftu waxay jeceshahay ninka ay necab tahay inay u garsoorto ma jecla daa'iman inay ku talax tagtay jeceshahay laakiin sharcigu sidaas kuma dhisna ninkan haddaad necab tahay iyo kaad jeceshahayba kulligood inaad sharciga ku wadaa lagaa rabaa waajibka adiga sharciga kaa saaranna mid walba inaad kula dhaqantaa la rabaa mid inaad u miisto midna aad ka miisto wax maahan cilmi iyo ku dhisan iyo qisdaas sharci ah wax ku dhisan maaha marka wuxuu yidhi uma zajarahaa nebiga hashiibuu hororay waa canaantay fawahabat waa kacday waa booday qaala waxau yidhi facadala canhum wou ka leexday xataa nazala ilaa uu degay biaqsa alxudaybiyati xudaybiya meesha ugu shishayso oo dhanka xaramka xigto calaa amadin calaa amadin ayuu degay biyo yar biyo yar meelay ku jiraan amad waxaa la yidhaha biyaha yar oo meelay ka soo burqanayaanna aan lahayn oo haddii laga dhaansado meesha iskaiska dhammaanayo calaa amadin biyo yar meelay ku jiraan oo aan maaddo ay ka soo burqadaan aan lahayn kuwaasoo qaliililmaa'i amadka oo qaliililmaa'i biyihiisu uu yaryahay yatabaraduhu yatabaraduhu اnnaasu dadka ay markaas yacnii ka qaadqaadanayaan ayb tartiib tartiib ay dadka uga qaadqaadanayaan yani si mashaqo iyo dhib ah ay dadka uga gororsanayaan ayb tabarudan gororsi oo dadka yacni tartiib tartiib uga qaadanayaan falam yulabithu nnaasu dadkii maba aynan ahaysiinin oo maba aynan negaysiinin meeshaa biyihii ku jiray xataa nasaxuuhu ilaa ay biyihii ka guriyaan oy ka dhammeeyaan meeshii wa shukiya ilaa rasuuli llahi sal l slam nebigii baa waxaa looga cawday alcadashu oon ayaa looga cawday biyo la-aanaa jirta iyo oon baa la yidhi fantasaca nebigu wuxuu siibtay sahman leeb min kinaanatihi qonaxiisuu ka qaatay kinaanada marka weelka lagu shubo fallaaraha iyo lagu ririto ayuu hal xaba kala soo baxay uma amarahum leebabkiiba ula soo baxay mid ka mida uma amarahum wuxuu amray an yajcaluuhu inay yeelaan fiihi meeshaa dhexdeeda inay leebka suraan fawallaahi baan ku dhaartee maa zaala kama uunan zuulin yajiishu lahum inuu u burqanayo biriyi yacnii cukanaan inuu ugu yacnii biyo haraadtirid iyo oombax inuu ugaga burqanayo kama uunan zuulin xataa sadaruu canhu ilaa ay ka fuleen meeshii markuu saa u joojiyey biyaa ka soo burqaday ilaa ay ka oombaxeen biyahaas nacam oo cabid iyo kii qubays u baahnaa iyo kii weel ku shubtay iyaba ay sameeyeen meeshaa marka mucjizo nebiga ah uu leeyahay ku sugan ayb ilaa ay ka fuleen fabaynamaa hum kadaalika iyagoo xaalkaa ku jiro id jaa'a waxaa yimid budaylu bnu warqaa ninka layidhaha ayaa yimid alkhusaaciyu qoladaa reer khusaaco ah fii nafarin maca nafarin jamaaco dhexdood isagoo ah min qowmihi qowmkiisa ka midoo min khusaacata qoladaa khusaaco ah odayba uu ahaa wa kaanuu waxay ahaayeen reer khusaacana caybata nusxi rasuuli illaahi sal l slama nebiga meesha yacni qolada oo wax ku siraystay ahaayeen wa kaanuu waxay ahaayeen caybata nusxi rasuulillahi sal l slam rasuulka dadka daacadda u ah kuwooda khaaska ah bay ahaayeen marka wuxuu ka wadaa mowdica fa kaanuu mowdica sirihi oo nebiga waxay u ahaayeen dad daacad oo ayagoo hadda gaalo markaas ahaa laakiin nebigana heshiisaa kala dhexeeyo daacaday u ahaayeen ayb qolada reer khusaaca ayb min ahli tihaamata dadkaa marka meeshaa tihaamada dego fa qaala waxa uu yidhi innii taragtu waxaan ka soo tegey kacba bna lu'ayin wacaamira bna lu'ayin qolooyinkaas nasaluu iyagoo degay acdaada miyaahi alxudaybiyati xudaybiye biyaheeda ceelashii xudaybiye iyagoo degey acdaad marka waxaa loo jeedaa waxaa weeyaan biyaha aan go-aynin ee meelay ka soo burqadaan leh sida ceel iyo kale iyo il burqanaysa iyo waxyaabahaas iyagoo marka xudaybiye biyaheedii meeshay ka burqanayeen ceelashii kor soo degey wamacahum waxaana la jira iyaga macooda wamacahum walxaal macahum macooda uu yahay alcuudu halihii irmaanaa almaaafiilu iyo ubadkoodii almaaafiilu yanii iyo kuwii ubadka watay alcuudu almaaafiil halihii irmaanaa iyo ilmahoodii ubadkoodii yaa wateen ayaa macooda ahaa wuxuu ka wadaa marka yani cidna kama aynan soo tegin xoolihii dadkiiba waa soo kaxaysteen dagaalkaani wahum iyaguna muqaatiluuka kuwa kula dagaalamayo waay wasaaduuka kaa celinayaan can ilbeyti kacbaday kaa celin rabaan ayb faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxauu yidhi innaa anagu lam naji ma aanan imaanin liqitaali axadin qof inaan la dagaalno uma imaanin meeshaan walaakinaa ji'naa waxaanu u nimid muctamiriina inaan kuwa cumraysa aan ahaanoon cumraysanno walaakinaa ji'naa waxaanu u nimid muctamiriina inagoo cumraysanayno wa ina qurayshan qurayshna qad nahikathum waxaa daciif ka dhigayoo baabi'iyey alxarbu dagaalkii wa adarat bihim wayna dhibtay xarbadii iyo dagaalkiibaa dhibay qurayshi oo yacni hadda dagaal waa ka daaleen waay fa in shaauu haddii ay doonaan maadadtuhum waa la muddaysanaa yacni waan la heshiinayaa intii muddo ah muddo inaan dagaalka joojinno oo intaan dagaalkii joojinno nin walba isu socod ou dhaco ayb wayukhalluu baynii wa bayna annaas ayb iyo in aniga iyo dadkana naiskula keen banneeyo oo dadkiina in loo banneeyo madiino ninkii raba iyo nink waxaasoo dhan heshiiskaas marka saa aan ku galo hadday doonaan fa in adhar haddaan aniga adkaado oon guulaysto ayb fa in shaauu hadday doonaan an yadkhuluu inay soo galaan fii maa dakhala fiihi nnaasu waxay dadka soo galeen markaas facaluu way samayn karaan wa ilaa haddii kalena faqad jammuu way istareexayaan yuqaalu jama alfarasu ayaa la yidhaahdaa marka waxaa laga dejiyo rarka iyo waxyaabaha marka laga dejiyo wain hum abow hadday diidaanna fwaladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye la uqaatilannahum waan la dagaalamayaa calaa amrii amarkayga korkiisaan kula dagaalamayaa haadaa kan ah yanii diinkan aan wato waa kula dagaalamayaa xataa tanfarida ilaa ay go'do oy soocanto saalifatii luqunteyda ilaa qoorta ay iga go'do waa wadayaa markaassaasuu leeyahay walayunfidanna allaahu ilaahayna waa fulinayaa amrahu arrinkiisa faqaala budayl budayl ibnu warqaa waxa uu yidhi sauballiquhum waan gaarsiin doonaa maa taquulu waxa aada leedahay ayb markaa ninkii budayl sidaasuu yidhi meeshaas marka ibnu xajar wuxuu leeyahay waxaa lagala baxayaa qisadaas ayb qofkan isagu markaas ah yacnii gaalka markaa yacnii ra'yiga fiican markaas ka qabo oo muslimka markaas aan hadda dhib iyo wax kale isagoo aan u qabin isaga marka in wax loo dhiibto oo wax loo diro gaalada kuwa kale loo diro tale iyo waxaas la weydiiyo maxaad aragtay iyo waxaas in la dhihi karo bikhilaafi ninka muxaaribka ah bikhilaafi almuxaarib oo in laysku xoojin karo kan kale dagaalkiisa kan in lala heshiiyo nacam oo isaga wax la weydiiyo siyaabahaasuu sheegaya ayb sharaxa ka fiirfiirinaysaan wa fiihi wuxuu yidhi jawaazu istinsaaxi bacdi اlmucaahadiina wa ahli الdimati xadiidka waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay dadka mucaahadiinta ee ahludimmada in wax la weydiin karo tale iyo waxaas loo bandhigi karo idaa dallat ilqaraa'inu hadday qaraa-intu tusto calaa nusxihim iyagu inay daacad yihiin wa shahidat اtajrubatu tajrubadana ay markhaati ka noqoto tijaabooyinkii la arki jiray biiihaarihim ahla alislaam iyaga labadan qolee dagaalamaya inay kuwaan muslimiinta la jiraanna la ogyahay calaa hayrihim walow kaanuu min ahli diinihim kuwaas diintoodaba ha ahaadeen yanii gaalaa dagaal lagula jiraa kuwo kaloo ku diin ahaa jiro oo kuwaas ay wax isku haystaan laakiin ma isku fiicno maalan hadda reer khusaaca iyo quraysh waa isku xumaayeen lianna khusaaca cadowgooda oo reer bani bakaray kaalmay jireen quraysh marka reer khusaaca qurayshi ciilay u qabaan waa nacaybaa ka dhexeeya labadooda mushrikiinna waa isla wada yihiin midkaani marka reer khusaaca ee qurayshi ay kala dagaalka uu kala dhexeeyo ee maanta quraysh iyo muslimka yaa guulaysta isaga muslimka inuu guulaysto oo u roon yahay tajrubadana lagu arkay war intay nimankii jiraan iyo xaalkooda ka warran waxwaa la warsan karaa talena waa la weydiin karaa kaas oo kale ayb macnahaasuu ka wadaa wayustafaadu minhu jawaazu istinsaaxi bacdi muluuki اlcaduwi istidhaaran calaa gayrihim cadowga muluugtiisa qaar ka mida in wax la warsado oo kuwo kale markaasi si loogu jebiyo oo loogu xoogaysto walaa yucaddu dalika min muwaalaati اlkufaari walaa muwaadati acdaaءi اllaahi marka cadowgan in layska mooso si kan kale loola dagaalamo ka kale markaas hubka wadee dhibka badan iyadu muwaalaadka iyo ka mid maaha iyo walaa muwaadati acdaaءi illaahi bal min qabiili istikhdaamihim wa taqliili shawkati jamcihim iyagii marka in la adeegsado oo awooddooda la yareeyo weeyaan buu yidhi middaani wa inkaa'i bacdihim bacdan qaarkood bibacdin qaarkood qaarka kale in lagu bajiyo wa walaa yalzamu min dalika jawaazu اlisticaanati biاlmushrikiina cala اliطlaaq xadiidkan marka qaybtanna ma tusaysuu ku leeyahay cala aliطlaaq in gaalada loo kaalmaysan karo cala aliطlaaq ma jirto shuruuday ku xihan tahay haddii marka adiga aad gaal kale dagaal uu kaaga furan yahay isaga furuntiisu ay adag tahay mid kale inaad inta la heshiisood wax uun ismeel isla meel dhigataan kaas kale intaad marka aad ka yaraynayso shartiisa iyo dhibkiisa waa jaa-is mana aha muwaalaad ma ahan taas laakiin gaalkii haddii qof loo kaalmaysto muslimkii ama dadkii muslimiinta diintooda in la baabi'iyo haddii isaga loo loogu kaalmeeyo middaasi muwaalaad waa ka daran tahay muwaalaad nooc ugu daranba waay waa mudaaharo waana lagu kufriyaa qofka saas yeelo gaalka qofkii u kaalmeeyo diinta baabi'inteeda kala qayb qaato isagoo la mid yahay taas marka nusuustu macaanidaasay tilmaantay ayb ninkii marka wuxuu yidhi waan gaarsiinayaa qaala faاndalaqa waa tegey xataa ataa qurayshan ilaa uu quraysh u yimid qaala waxa uu yidhi inaa ji'naakum annagu waxaanu idinkaga nimid min hada الrajuli ninkaanaan idinkaga imid xaggiisa wasamicnaahu waxaanana maqalnay yaquulu inuu dhahayo qowlan hadal fain shi'tum haddaad doontaan an nacridahu calaykum inaan idiin soo bandhigno facalnaa waa samaynaynaa faqaala sufahaa'uhum kuwooda doqomada ahbaa waxay yidhaahdeen faqaala sufahaa'uhum waxay yidhaahdeen kuwii doqomada ahaa laa xaajata lanaa wax dana kama lihin an tukhbiruuna inaad noo sheegtaan canhu ninkan xaggiisa bishayin wax inaad nooga sheegtaan dadkii fududaa oo ra'yigooda oo degdega iska ahaa waxay yidhahdeen ma rabno ninkaasi wax waran aan nooga sheeginina wa qaala dawuu ra'yi minhum kuwii ra'yiga lahaa oo iyagu dadkii ahlu caqliga ahaa oo minhum iyaga ka mid aha waxay dhaheen haati balkeen maa samictahu waxaad maqashay yaquulu inuu dhahayo qaala waxauu yidhi budayl samictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahaya kada wa kada faxadahum wuxuu ugu warramay bima qaala الnabiyu sal ا slam wxuu nebigu yidhi faqaama curwatu bnu mascuud ayaa kacay faqaala waxa uu yidhi ay qowmi warkii markii la sheegay heshiis nebigu inuu rabo ayb meeshaana waxaa laga qaadanayaa dee muslimku inuu heshiiska gaalka oo isagu u bandhigi karo inay bannaan tahay oo muslimiintu inay iyagu bilaabi karaan ay dhihi karaan warma heshiinaa hadday u arkaan maslaxa inay ugu jirto muslimka islaamka iyo muslimiinta maslaxa inay ugu jirto hadday arkaan way bilaabi karaan laakiin waqtulciza iyo maslaxa haddayna muuqaninoo iyagu xoogga iyo awooddaba muslimiintu ay leeyihiin de markaas inay bilaabaan maaha muslimku nacam aayadda marka ilaahay uu leeyahay walaa tahinuu watadcuu ila salmi wa antum laclown macnahaasaa lagu xambaaraa waa markay xoogga ay leeyihiin markaynan xoogga lahayn ama maslaxo muxaqaqa ay raadinayaan oo kale maslaxadana meesha laga fiirinaya de ogow maaha ninka madaxweynaha kursigiisa maaha kursigiisu soo u joogaa ma aha maslaxadu maslaxada waxay tahay maxaa islaamka u roon dadka muslimiintana u roon meeshaasaa laga fiiriyaa nacam ee koox gaar u danaysanaysa iyo nin isaga gaar kursigiisa ugu danaynayo kaas maya maaha maslaxadu taas maaha ayb faqaama curwaة bnu mascuud faqaala waxa uu yidhi ay qowmi yaa qowmi qowmkayow alastum bilwaalidi alastum miyaydnan ahayn bilwaalidi dadkii wax dhalay qaaluu waxay yidhaahdeen balaa ha qaala waxa uu yidhi awalastu bilwalad anigu miyaanan ahayn nin idinka dhashay wiilkiinnii qaaluu balaa bay yidhaahdeen qaala fahal tatahimuunii miyy tuhmaysaan qaaluu laa maya qaala waxa uu yidhi alastum taclamuuna miyaydnan ogeyn anii aniga istanfartu ahla cukaad cukaad dadka jooga meeshaasi qabaa'ilkii joogay inaan gurmad ka dalbay oon soo kiciyey falammaa ballaxuu markay diideen calaya aniga ay igu diideen ji'tukum biahlii tolkayaan idiinla imid wa waladii ilmahaygii waman adaacanii iyo dadkii i adeecay reer cukaad baan marada u bitiyey markay igu diideen aniga tolkay ehelkaygii iyo ilmahaygii iyo cid allaale ciddii anigii adeecday ayaan idiin keenay arrinkaa miyaydnan ogeyn qaaluu balaa bay dhahan qaala waxa uu yidhi faina haadaa kani qad carada calaykum wuxuu idiin soo bandhigay khudata rushdin maslaxo iyo wanaag taladeed iqbaluuhaa aqbala wadacuunii aatihi aniga waxay ila tahay inaad aqbashaan buu yidhi idaaya aan u tagay anigana qaaluu waxay yidhaahdeen iitihi orada u tag bal faataahu waa u yimid fajacala wuxuu gudagalay yukallimu nebiya sal l slam inuu nebiga la hadlaayo faqaala nebiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi naxwan min qowlihi hadalkiisii oo kale ku yidhi oo libudayl u yidhi faqaala curwatu curwa waxa uu yidhi cinda daalika meesha agteeda ey muxamadu yaa muxamed ara'ayta bal ii sheeg in ista'salta amra qowmika dadkaaga arrinkooda iyo taladooda haddaad jirid goyso ood salka ka jarto hal samicta ma maqashay biaxadin qof min alcarabi carab ka mida ijtaaxa ahlahu tolkiis jirid gooyey qablaka adiga hortaa carab dhexdeed maku maqashay nin adiga hortaa tolkiisii salka ka jaray wa in takun ilukhraa hadday midda kale tahayna fa innii wallaahi baan ku dhaartay laa araa ma arkaayuu yidhi wujuuhan wejiyaalo wejiyaalo ma arkayo wa innii aniguna la araa waxaan arkayaa ashwaaban dad laysku soo dardaray oo hal yacni dhowr meel ka kala yimid oo ashaamud ah oo isku qasan min annaasi dadka ka mid ah khaliiqan an yafiruu kuwaasoo marka yacnii khaliiqan ku habboon an yafiruu inay cararaan oo yadacuuka ay kaa tagaan arrinku haddii uu dagaal noqdo anu waxaan arkaa dad isku dardaro qabaa'ilka wax laga keena meeshaan wax ka yimaadeen oo yacnii ay xaqiiq tahay inay kaa cararayaan faqaala lahu abuu bakrin abuu bakr baa wuxuu ku yidhi markaasi umsus nuug badra laati laata sanamka la yidhaha kintirkiisa nuug saasuu ku yidhi anaxnu nafiru canhu annaga miyaa ka cararayna wanadachu iskaga tegayna nebiga sal l slam ayb marka mararkaasoo kale ade hadalladaanoo kale in la qayaxo oo marka kuwan hortooda saas laga yidhaahday maxduur ma leh waa fiican tahay nacam ayb sidaasuu ku yidhi faqaala waxau yidhi man daa waa kuma ninkan sidaan ele qaaluu waxay yidhahdeen abuu bakrin huwa abuu bakrin qaala waxa uu yidhi amaa waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartaye macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye lowlaa yadun nicmo haddaysan jirin kaanad laka adiga kuu sugnaatay cindii aniga agtayda aad ku leedahay lam ajizika bihaa aanan kuu gudin nicmadaasoo aanan kugu abaalgudin la ajabtuka waa kuu jawaabi lahaa hadda ka hor aad abaal igu leedahay yidhi abaalkaas oonan hadda ka hor gudin abaalkaas haddii uunan ahaa lahayn waa kuu jawaabi lahaa yidhi war baan ku dhehi lahaa marka dadad caqli lena waa ahaayeen raganimo badan marka qofka abaal u galayna yaqaanay ahaayeen iyagoo gaala haddana iyagoo mushrikiina qofkii abaal u galay waa ka leexleexanayeen zamankan hadda dadka jooga laakiin waxaas ma leh lumiga iyo shartaa iska badatay kan abaalka u galay iyo midaan weligiis abaal u gelin kan abaalka u galaa laga yaabaa inuu ku tumanayo iyaguna marka waa iskala weynaayeen nin abaal u galay inuu war u kaga tago wajacala wuxuu gudagalay yukalimu nabiya sal l slam nebiga inuu la hadlaayo fakulamaa takalama mar allaale markuu ku hadlo kelimatan kelmad akhada bilixyatihi nebiga garkiisuu qabanaya wlmugiiratu bnu shucba mugiirana qaa'imun ou taagan yahay calaa ra'si nebiyi sal l slam nebiga madaxiisa wa macahu sayfu seef ou wato wa calayhi almikfaru wa calayhi korkiisana almikfaru koofi bereed ay tahay meesha waxaa laga qaadanaya marka ninka amiirka ama yacnii maamulka hayo marka taliyaha ah isaga marka dhinaciisa in inta la istaagi karo ilaalin darteed loo istaagi karo inay bannaan tahay fa kullamaa mar kastoo ahwaa oo u foorarsado ahwaa oo u foorarsado curwatu curwa biyadihi gacantiisa oo ula foorarsado ilaa lixyati nebiy sal l slam nebiga garkiisa xaggiisa daraba yadahu gacantiisuu ku dhufanayay binacli sayfi seefta yacnii dabadeeda ama galkeeda ayuu ugaga dhufanayay dabada ugaga dhufanay wa qaala lahu wuxuu ku dhahayay akhir yaddaka can lixyati rasuuli illahi sal l slam war gacantaada ka celi rasuulka garkiisa farafaca curwatu ra'sahu curwa madaxiisuu kor u qaaday faqaala waxau yidhi man haada kan waa kuma qaala waxa uu yidhi almuqiiratu bnu shucba weeyaan faqaala ay qudaru war dhagaroobow qudar waa waa fucal waxyaabaha marka owsaanta asmaa'da nidaha laasimto waayo waxaana loo isticmaalaa nimanka in cay looga dhigo wasnigaas ayb nimanka in cay looga dhigo washaaca fii sabi dukuuri fucalu washaaca fii sabi اdukuuri fucalu qudaru lukacu fucalkaasaa lagu keenaa ayb ay qudaru marka war dhagaroobow saasay ka dhigan tahay ayb wuxuu yidhi marka alastu ascaa miyaanan ahayn inaan weli u soconaayo fii qadratika khiyaanadii aada samaysay dhagartaadii baan weli gudaa buu leeyahay nacam adigii miyaa saas i dhahayuu leeyahay nacam wa kaana almugiiratu mugiira wuxuu ahaa saxiba qowman qolo ayuu la saaxiibay fi ljaahiliyati jaahiliyadii faqatalahum uu dilay dadkaasi wa akhada amwaalahum maalkoodiina waa soo qaatay uma jaaءa waa yimid faaslama waa islaamay faqaala الnabiyu sal ا slam nebigu wuxuu yidhi ama alislaamu islaamku faaqbalu waa yeelayaa wa ama almaalu maalka falastu minhu fii shayin waxba ku samayn maayo maalkaana dadka ka soo qaaday shaqo kuma lihi islaamkaagii waa kaa aqbalaya laakiin maal aad ku soo qaaday yanii صiفo aan شharci ahayn ma qaadanayo taas waa marka midda uu ka wado war dadkii aad dishay magtoodii baan weli bixiyaa markaasaa saa leedahay yuu leeyahay qadradaadii iyo khiyaanadaadii baan weli gudaa markaasaa saan igula hadlaysaa ayb uma ina curwata curw meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa qofku haddii uu soo islaamo uu la yimaado islaam iyo qalad kale qaladkaas kale laga qaadan maayo islaamnimada lak waa la aqbalaa marka qofka in la kala reebo wixii xumaano oo watana bannaanka nooga bixi in la yidhaahdo wixii sii kalena marka in la qaato ninkan marka hadda dad buu soo dilay xoolihii buu ka soo qaatay xoolahaani jihaadna hadda kuma imaanin oo haniimo waaye lama dhihi karo sadaqa iyo hibana kuma imaanin qaabdaray ku yimaadeen marka taas waa marka midda nebigu uu diidey sala allahu calayh ali wasalam ayb uma ina curwata curwa jacala wuxuu gudagalay yarmuqu inuu feerinayo asxaaba الnabiy sal ا slam nebiga asxaabtiisa bicaynayhi uu ku feerinayo qaala wuxuu yidhi fawallaahi baan ku dhaartee maa tanahama rasuulu lahi sal slama nebigu ma xaakoonin nukhaamatan xaako ilaa waqacad way dhacaysay fii kafi rajulin nin gacantiisaoo minhum iyaga ka mida fadalaka biha wajhahu ayuu marmarinayey wajildahu iyo har maqaarkiisa meesha waxaa laga qaadana xaakada horta inaysan najaas ahayn ilaa hadday najaastaa laysma mariyeen horta najaas maaha iyada waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga in la barakaysan jiray oo xaakadiisa iyo dhididkiisa iyo waxyaabaas waa la barakaysan jiray waana wax isaga marka gaar ku ah saxaabadu siday ka fahmeen rasuulkay khaas ku ahayd markuu nebiga dhintay xilliga abubakar cumar cumaan weli lama haayo iyagoo sidaasoo kale xaakadooda laysmarmariyey lama haayo marka tarkiga asxaabta ayaa wuxuu daliil u yahay in loo fahmi karo waxaan inay nebiga gaar u ahay ibnu cabdilbarna tamhiidka iyo meelahaas saasuu ku sheega waidaa amarahum haddii uu amrana ibtadaruu amrahu arrinkiisay amarkiisay u degdegaan degdegayeen waidaa tawada'a haddii uu weyse qaato kaaduu waxay ku dhowaanayeen yaqtatiluuna calaa waduu'ihi biyihii uu ku weyse qaatay inay isku dagaalaan waidaa takalamuu haddii uu waidaa takalamuu takalamaaa waidaa takallama haddii uu hadlana khafaduu aswaatahum codkooday raaricinayeen cindahu isaga waidaa takalamuu wax u dhiga ma jira takalamuu waidaa takalamuu hadday hadlaan iyaga khafaduu aswaatahum codadkooda hoosay u dhigaan cindahu agtiisa yacnii markay hadlayaan codkooda hoosay u dhigaan wamaa yuxiduuna ilayhi ma aynan ku taagaynin xaggiisa annadara fiirmada tacdiiman lahu weynayn ay weynaynayaan markay fiirinayaanna sidaas uma aynan fiirinaynin farajaca curwatu ilaa asxaabihi curwa asxaabti dadkiisiiba u laabtay faqaala wuxuu yidhi ay qowmi wallaahi baan ku dhaartee laqad wafadtu cala almuluuk boqorro ayaan wafdi u noqday wafdi ahaan u qaabilay wa wafadtu calaa qaysara qaysaran wafdi u aaday wafdi ahaan wa kisra kisra wanajaashiy najaashi wallaahi baan ku dhaartay in ra'aytu maliikan qau in ra'aytu maa ra'aytu ma aanan arkin maliikan nin boqora qadu weligay yucadimuhu asxaabuhu asxaabtiisu ay weynaynayaan maa yucadimu asxaabu muxamadin sal l slama muxamadan sida ay nebi moxamed asxaabtiisu u weynaynayaan muxamed wallaahi baan ku dhaartay in yatanakhamuu maa yatanakhamu ma xaakoonayo nukhaamatan xaako ilaa waqacad way dhacaysaa way dhacda waa dhacaysay fii kafi rajulin minhum nin iyaga ka mida calaa cashiisay ku dhacaysay ayb fadalaka bihaa wajhahu wa jildahu wejigiisa iyo maqaarkiisuu marinmarinayay waidaa amarahum hadduu amrana ibtadaruu amrahu arrinkiisay u degdegayeen waidaa tawada'a hadduu weyse qaatana kaaduu yaqtatiluuna calaa waduu'ihi biyihiisa inay isku dilaanay ku dhadhowaanayeen biyaha uu ku weyse qaatay waidaa takalamuu hadday hadlayaan ay hadlaanna khafaduu aswaatahum codadkooday hoos u dhigayeen cindahu agtiisa wamaa yuxiduuna ma aynan ku adkaynayninoo ma aynan ku taagaynin ilayhi xaggiisa annadara fiirmada tacdiiman lahu weynayn ay weynaynayaan darteed wainahu qad carada calaykum wuxuu idiin soo bandhigay khudata rushdin wanaag taladeed faqbaluuhaa ee aqbaloo yeela faqaala rajulu min bani kinaana nin reer bani kinaana wuxuu yidhi dacuunii aatihi aatihi idaaya anna aan u tage faqaaluu iitihi u tag bay yidhaahdeen falamaa ashrafa cala اnabiyi sal ly slama markuu nebigii markaa usoo kor noqday wa asxaabihi asxaabtiisa qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi haada fulaanu ninkaani waa hebel wa huwa min qowmin qolo ayuu ka dhashay yucadimuuna albudna halaha xaramka loo wado dad weyneeyo ayuu ka dhashay fabcahuuha lahu ka horgeeya halihii xaramka iyo loo waday ka horgeeyo u dira fabuciat lahu waa loo dirayo waa laga horgeeyey wastaqbalahu nnaasu dadkiina waa qaabileeno way ka hortageen yulabuuna iyagoo talbiyeysanayeen ilaa awalba cumray u socdeen moogtahay falamaa ra'aa daalika markuu kaagaas arkay qaala waxau yidhi subxaana allah maa yenbagii ma habboona lihaaulaa'i kuwan an yusaduu can ilbeyt war dadkan in kacbada loo diido kuma habboona falamaa rajaca ilaa asxaabihi asxaabtiisii markuu ku soo noqday qaala waxa uu yidhi ra'aytu lbudna halihii ayaan arkay qad qullidad iyadoo loo qoor xiray wa ushcirad laga dhiijiyey famaa araa anigu ma arkayo an yusaduu can ilbeyt kacbada in laga celiyo faqaama rajulu nin ayaa kacay minhum iyaga ka mida yuqaalu lahu layidhaha mikrazu bnu xafsin faqaala waxau yidhi dacuunii aatihi idaaya aan u tage faqaaluu waxay yidhahdeen iitihi u tag falamaa ashrafa calayhim markuu korkooda uu soo noqday ayb markuu ka kor noqday iyagoo korkooda meelay ka arkayaan qaala الnabiyu sal ا l slam nebigu wuxuu yidhi haadaa mikrasun ninkaani waa mikras wahuwa rajulu faajir waa nin xun buu yidhi ninkaan yani dadka iyaga gaalnimadoodii bay haddana ku kala caqli badan yihiin oy ku kala tasaruf roon yihiin kan waa faajiru yidhi nebiga sal l slam waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya qisada hore qofka yacnii haddii uu yahay qof markaasi shay shareecaduna weynaysay hadduu isaguna weyneeyo qofka marka in lagula khidaabo wixii uu fahmi karo ninkii hore nebiga wuxuu yidhi war ninkaani wuxuu fahmayaa xoolaha xaramka loo wado si loogu soo qalo nin fahmayo weyneeyo waayo tusa waxaad u socotaan waa la tusi karaa ayb fajacala wuxuu gudagalay yukalimu nebiya sal l slam inuu nebiga la hadlayo fabaynamaa xilli huwa isagu yukalimuhu ou nebiga la hadlayay id jaa'a waxaa yimid suhaylu bnu camrin qaala macmarun macmar waxau yidhi faahbaranii ayuubu can cikrimata annahu lama jaaءa suhaylu bnu camrin markuu yimid qaala الnabiyu sal l slam qad sahula lakum min amrikum arrinkiinni waa idiin fududaaday magaciisa ayuu wuxuu ka qaatay tafaa'ul magaciisa suhayl ayaa la yidhaahdaa marka arrinkiiba inuu sahal noqday oo ka qaatay nebiga sal l slam tafaa'ulku marka wax fiican samasaadsi ayaa la dhahaa ayb qaala macmarun macmar waxa uu yidhi qaala zuhriyu fii xadiidihi fajaءa suhaylu bnu camrin faqaala waxa uu yidhi haati kaalay buu yidhi ken uktub baynanaa wa baynakum kitaaban qor annaga iyo idinka dhexdeenna kitaab fadaca الnabiyu salى اllahu عalayه ali waslm alkaatiba nebiga wuxuu u yeehay ninkii wax qoraayey faqaala الnabiyu sal l slm nebigu waxau yidhi bismi اllaahi الraxmaani الraxiim faqaala suhaylun suhayl waxau yidhi ama amaan arraxmaan fawallaahi baan ku dhaartay maa adrii maa hiya waxay tahay garan maayo aniga walaakin iktub waxaad dhigtaa bismika allaahuma kamaa kunta taktubu saad dhigi jirtay marka macnaheeduma waxay tahay inaysan arraxmaan aqoonin waa yaqaaneen kibir waay asyelyadayb oo ashcaartooday ku jirtay arraxmaankaas ashcaartii jaahiliyada waa ku jiri jirtay way garanayeen marka arraxmaan ee waxaa weeyaan gardarre iyo u yeela iyo xamiya sida uu gadaal ka sheegi doonaba faqaala suhay markaa wuxuu yidhi faqaala almuslimuuna muslimiintii waxay dhaheen wallaahi laa naktubuhaa ma qorayno ilaa bismi illaahi araxmaani araxiim faqaala nebiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi uktub bismika allaahumma qor uma qaala waxau yidhi haada maa qaadaa calayhi muxamadun rasuulu اllah kani waa waxa uu kula heshiinayo muxamed oo rasuulkii ilaahay ah faqaala suhaylun suhayl waxau yidhi wallaahi low kunaa naclamu haddaan ognahay annaka rasuulullahi inaad tahay maa sadadnaaka kaama aanan celineen can ilbeyti kacbada walaa qaatalnaaka maba kula dagaalalneenba walaakin iktub waxaad qortaa muxamed bnu cabdillaahi marka meeshaanna ma ahan in nebinimada la diidaayo ma aha muslimiintu markay rasuulullaahi tirayaan nebinimada inay diidayaan ma aha nebigu moxamed bnu cabdillaahina waa la dhahaa waa abtirsi sax ah rasuul allena waa yahay marka haddii rasuululahi la tiray oo moxamed ibnu cabdilaahi la qoray in la inkiray maaha muslimiintu ay inkireen faqaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay inii la rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisaan ahay wain kadabtumuunii aad ba i beenisaani uktub qor moxamed ibnu cabdillaahi qaala الzuhriyu wadalika liqowlihi muxuu nebigu sidaan u yeelayaana waa qowlkii uu yidhi laa yas'aluunanii i su'aalan maayaan khudatan arin yucadimuuna fiiha xurumaat illaahi ay ku weynaynayaan ilaa acdaytuhum iyaha waan siinaya leanna waxaanoo dhan maxaa loo gelaana kacbadaas in dagaal ounan ka dhicin kacbadaas ilaahay in la weyneeyo marka wuxuu leeyahay waa siinayaa waxaan marka nebigu wuxuu iskaga dhaafayaa waxay tahay arrinkaas xurumaadkaa ilaahay u weyneynayo kacbada marka maxaa ka qiimo badanna waxaa ka qiimo badan qofka muslimka dhiiggiisa qofka muslimka dhiiggiisa binasi nabiyi sal l slam intuu kacbada fiiriyeybu wuxuu yidhi maa acdama xurmataki alla xurmadaada weynin badanaa ilaahay aad ku leedahay ilaahay xaggiisa aad ku leedahay markaasuu wuxuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi laakin xurmatu lmuslimi acdamu cinda allaahi minki laakiin ninka muslimkaa xurmada uu leeyahay baa adiga ilaahay agtiisa taasaa kaa weynin badan marka xurumaadkaas haddee ilaahay waxaa ka mid a qofka muslimka dhiiggiisaoo la badbaadiyo oo dad muslimiinoo dagaalamaya la heshiisiiyo laga qayb qaato lagu dadaalo sidii fidnada lagu dami lahay wax weyn bay ku fadhisaa ayb kacbada xurmadeeda taasaa ka qiimo badan ayb markaasuu wuxuu yidhi ayb faqaala lahu nabiyu sal l slam nebiga wuxuu ku yidhi calaa an tukhalluu heshiiskii baa sii socda marka waxaan kula heshiiyey calaa an tukhalluu baynana wa bayna albeyt aniga annaga iyo kacbadii inaad noo kala bannaysaan fanaduufa bihi aan dawaafno faqaala suhaylun suhayl wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee laa tataxadau alcarabu carab ku sheegan sheekayn mayso annaa ukhidnaa annagu inna lagu qabtay duqdatan cadaadis yani xoog yani arrinkan xoog inna lagu marsiiye lagu sheekayn maayo walaakin dalika kaagaasi min alcaami lmuqbil sanada soo socota waaysanadka soo socda iska imaada laakiin sanadkan adhow waxaa lagu sheekaysanaya nimankii waa la muquuniyey ma rabnu yidhi waxaas marka waa xamiyat aljaahiliya waxaas oo dhan marka walaakin dalika min alcaami lmuqbil fakataba waa qoray faqaala suhaylun suhayl waxa uu yidhi isagana shuruuddiisoo soo gudbisana wa calaa annahu laa ya'tiika ka imaan maayo mina annaga xaggeenna adiga kuwa imaan maayo mina annaga xaggeenna rajulun nin wain kaana calaa diinika muslimba ha ahaado diintaadaba ha ku jiree ilaa radadtahu ilayna waa noo soo celinaysaa haddii nin uu xaggeenna ka soo baxo muslimna uu yahay oo adiga agtaada uu yimaado waad noo soo celinaysaa qaala almuslimuun muslimiintii waxay dhaheen subxaana allah kayfa yuraddu see loogu celinayaa ila almushrikiina mushrikiinta waqad jaaa musliman isagoo muslimana uu yimid fabaynamaa hum kadalika iyagoo sidaa ah heshiiskiina weli aan la saxiixin id dakhala abujandal ibni suhayl bni camrin suhaylka heshiiska qoraya wiilkiisaa soo galay yarsufu fii quyuudihi isagoo markaa jiidaaya marka isagoo markaa siqayo oo ku siqaayo arkihiis xarkihiina ay ku xiran yihiin waqad kharaja min asfali makata ayuu ka soo baxay maka hoosteeda xataa ramaa binafsihi ilaa nafsadiisa uu kusoo tuuray bayna ahuri lmushrikiin mushrikiinta dhexdooda bayna adhuri اlmuslimiin muslimiinta u isku soo tuuray oo siduu usoo socday marka muslimiintiiba ninkaa markaa suhayl uu isku soo tuuray marka yarsufu waxaa weeyaan arasfu qofku markuu tartiib u soconaayo oo markaas yani sidii socodkiisa uu aad u yaryahay lugaha hadduu ka xirxiran yahay ma tatallaabsan karo qofka tartiib unba u socsocona isagoo markaasi tartiib u soconaayo fii quyuudihina uu ku jiro xarkihii lagu xirxiray maka hoosteedana markaa uu ka soo baxay xataa ramaa binafsihi bayna adhuri اlmuslimiin ayuu naftiisa kusoo tuuray faqaala suhaylun wuxuu yidhi haadaa yaa muxamedu kan muxamedow أwalu man uqaadiika calayhi waa qofka ugu horeeyan kugu la heshiinayo kan inaad soo celiso an tarudahu inaad soo celisid ilaya xaggayga faqaala النabiyu sal اه l slm nebigu wuxuu yidhi inaa anagu lam naqdi اlkitaaba qoraalkii ma dhammaynin bacdu weli qaala fawallaahi baan ku dhaartay idan laa usaalixuka ma kula heshiinayo calaa shayin abadan waxba kugula heshiin maayo weligey qaala الnabiyu sal ه slm nebigu wuxuu yidhi faajizhu lii waayahe kan ii dhaaf uu yidhi midkan keliya ii ogolow qaala maa ana bimujiizihi laka mid kuu dhaafaya ma ahi qaala balaa fafcal markaasuu nebigu war maya ii dhaaf uu yidhi samey sidaas yaa qaala ma ana bifaacilin ma samaynayo yidhi qaala mikrazun mikras baa marka wuxuu yidhi bal qad ajaznaahu laka waa kuu ogolaannay qaala abu jandal abu jandal waxa uu yidhi ay macshara almuslimiin muslimiin muslimiinta jamaacadeedaay uraddu ma la icelinayaa ila almushrikiina mushrikiintii waqad ji'tu musliman anoo imid anoo muslim ah alaa tarawna miyaydnan u jeedin maa qad laqiitu waxaan la kulmay oo dhib ah miyaydnan arkaynin wa kaana qad cudiba wuxuuna ahaa in la cadaabay cadaaban shadiidan cadaab adag fi illaahi ilaahay dartii ayaa loo cadaabay qaala faqaala cumaru bnu lkhaaab cumar waxa uu yidhi faataytu nabiy allahi sal l slam nebigaan u imid faqultu waxaan idhi alasta nebiy allaahi adiga miyaadan ahayn ilaahay nebigiisa oo xaqan dhab ah qaala balaa buu yidhi inaanan ahayn iska daayo waa ahay qultu waxaan idhi alasnaa cala alxaqi sow xaq kuma taagnin wa caduwunaa cala albaail cadowgeennana sow baail kuma taagnin qaala balaa haa buu yidhi qultu falima nucdi daniyata fii diinina falima maxay baan nucdi aan u siinaynaa addaniyata liidnaan fii diinina diinkeenna idan haddaba haddaan inay xaq ku taagannahay iyaga baail ku taagayn adiga nebi alla aad tahay maxaan annaga daniye iyo liidnaan iyo hoosayn maxaan diinteenna u siinaynaa qaala waxau yidhi nebiga innii rasuulullaahi ani rasuul allaan ahay walastu acsiihi ilaahayna ma caasinayu yidhi wa huwa naasirii ilaahayna waa ii gargaaraya yidhi meeshaan marka ibnulmundir kitaabkiisa awsadka wuxuu ka bixiyey qaala alimaamu alxaafid abubakr ibnulmundir kitaabkiisa awsadka juska kow iyo tobnaad saddex boqol iyo lix iyo toban wuxuu yidhi walam yujib ilaa daalika nebigu arrinkaa ma uunan yeelin arrinkaas daahirkiisu oo u muuqda dhib iyo shiddo nebigu ma ounan aqbalin ilaa bacda an ra'aa anna daalika axwadu liahli اlislaam markou arkay nebigu arrinkaasi dadka muslimiinta inay dan ugu jirto walacalla ficlahu daalika kaana can amri rabbihi waxaana dhici karta buu yidhi arrinkaa nebigu ou sameeyey amar xagga rabbi ka yimid inuu ahaa markaasuu yidhi bal laa shaka fiihi shaki kuma jiro uu yidhi lacalla maba ahane shaki kuma jiro in amar xagga rabbi ka yimid inuu yahay maxaa u deliila marka liqowlihi licumar hadalkii uu cumar ku yidhi innii rasuulullaahi walastu acsiihi cumar markuu hadalkaa ku yidhi saa saa saa uu yidhi nebiga muxuu ku jawaa ani rasuul allaan ahay marka rasuul alla muxuu qabtaa waa loo waxyoodaa waa la ii waxyoodo waxaan rasuul allaan ahay waa la ii waxyoodayaa waay marka walastu acsiihim ilaahayna ma caasinayo yacnii arrinkaan arrinaan aniga iska soo abaabushay maahane waa kaas saasuu yidhi ayb meeshaas hore marka waa calaa annahu laa ya'tiika minaa rajuluntana waxaa laga fahmay oo la yidhi rajulun waxay deliil u tahay naagaha inaynan heshiiskaas ku jirin rajul aa laga fahmay bacdi riwaayaatna waxaa la yidhi axadun baa la sheegay axadun haddii la yidhahda naag way soo geleen markaas laakiin riwaayaadka rajuluntaan heshiiska waxa la celinaya naagaha kuma jiraan waa nimanka taasaan ka teganaa celintaanna marka maxay macnaheedu ou noqonaan qofkan isagoo muslima yimid muslimiintii u yimid oo la celinaya haddana maxay tahay ibnulmundir waxaa awsadka uu ku yidhi walaysa fii raddi man radda minhum man rudda minhum fii ma sharaطuuhu fi اlkitaabi أkثara min takhawufi اlfitnati calىa man rudda ilayhim minhum waqad wadaca allah اlxaraja canman futina minhum can diinihi faأcطىa bilisaanihi mukrahan khilaafa maa yacqidu calayhi qalbuhu ayb wuxuu leeyahay ibnumundir dadkan la celinayo ee dib meeshaa loogu celinayo heshiiskaasna lagu galay dhibka ugu badan oo gaaraya waxay tahay in la yidhaha diintiinna ka baxa ilaahayna ruqsuu siiyeyoo afka inuu ka sheego waa ka baxay dhaho qalbigana uu iimaankiisa ku haysto ilaa waa mukrah man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan marka maadaama uu xal haysto uu heli karo waa kaas haddii marka laba unbuu qofkii marka mid noqonayaa imaa inuu carabkiisa ka sheego wax daahirkiisa uu kufri yahay qalbigana iimaan uu ku haysto oo markaa ruksada uu qaato ow saabiran cala almakruuhi ama shaygii la nacaya inuu iskaga sabro xataa yuqtala shahiidan labadaas weeyaan calaa annahum inamaa weliba sidaa ay tahay haddana wuxuu yidhi innamaa kaanuu yuradduuna nebigu markuu dad dhiibaayo celinayo wuxuu u dhiibi jiray imaa ilaa abin ow ilaa akhin ow dawii raximin ninku markuu soo cararo xaggan madiine uu yimaado aabbihiis walaalkiis qaraabadiisaa soo dooninayso u dhiibaaye yu'manu calayhi minhum makruuhan qaraabadaasoo dadkaasna dad qabiil iyo qabyaaladu ka badatay ahayd waa looga aamin ahaa inay dhibaato gaarsiiyaan lianna ulaa'ika aladiina dakarnaahum min ahaaliihim ashfaqu calayhim min an yuslimuuhu lilmakruuhi inay u dhiibaan waqad amda allaahu linabiyihi maa facala min dalika wasamaahu fatxan mubiina taasuu marka iyadana ku xaliyey wahuwa naasirii mid ii gargaaraya qultu waxaan idhi awalaysa miyaanu ahayn kunta awalaysa miyaadan ahayn kunta tuxadiunaa inaad noo sheegaysa annaa sana'ti lbeyta inaan kacbada imaan doonno fanaduufu bihi aan dawaafayno qaala balaa buu yidhi haa waa kuu sheegay faahbartuka miyaan kuu sheegay laakiin annaa annagu na'tiihi alcaama sanadkan maan kuu sheegay inaan kacbadii dawaafaynaan kuu sheegay laakiin sanaddan maan kuu sheegayn qaala waxau yidhi cumar qultu waxaan idhi laa may sanadkan ima dhihin qaala fainaka aatiihi waa tegi doontaa wa mudawifun bihi waana dawaafi doontaa qaala faataytu abaa bakrin baan u imid faqultu waxaan idhi yaa abaa bakrin alaysa hada nebiy allahi xaqan miyounan ahayn ilaahay nebigiisu xaqa qaala balaa qultu alasnaa cala alxaqi xaq miyaanan ku taagnayn wacaduwunaa cala albaail qaala balaa qultu falima nucdi daniyata fii diinina idan maxaan markaa diinteenna aan liidnaan u siinaynaa qaala ayuha rajul nin yahow abuu bakar baa dhahay dhegayso inahu larasuulu llahi sal l slm waa rasuulkii ilaahi walaysa yacsii rabbahu rabbigiina ma caasinaayo wa huwa naasiruhu waana midu gargaaraayo fastamsik biarzihi arzigiisa ama suulgeliskiisa ku dheg oo qabso yacni meesha uu cagta saara cagta saar waay adigana fa wallaahi baan ku dhaartay inahu cala alxaqi xaquu ku taagan yahay abubakar marka jawaabtiisa iyo nebiga jawaabtiisa waa islahaadeen islamana aynan joogin qultu waxaan idhi alaysa kaana yuxadiunaa miyounan noo sheegi jirin anaa sana'ti lbeyta kacbada inaan tegayna wanaduufu bihi aan dawaafayno qaala balaa afa ahbaraka miyuu kuu sheegay annaka taatiihi alcaam sanadkan miyuu kuu sheegay qultu laa qaala fainaka aatiihi wamudawifun bihi waad tegi doontaa waana dawaafi doontaa meeshaan marka waxaa laga qaatay abubakar de kaana aclama annaasi nebiga kadib yani wuxuu ahaa ninka ugu cilmiga badan saxaabada dhexdooda ugu fadli badan buu ahaa qaala aلzuhriyu qaala cumaru facamiltu waxaan sameeyey lidaalika arrinkaa dartiis acmaalan acmaal aan ilaahay ugu dhowaanayo yani hadalkaa nebiga aan kula hadlay oo iga keentay qiirada ay iga keentay hadalkaas dartiis baan acmaal ilaahay u samayn jirin si uu igaga dhaafo dembigaas qaala falamaa faraqa min qadiyati اlkitaabi warqaddii markuu ka faaruq noqday qaala rasuulu llahi sal l slam liasxaabihi nebiga asxaabtiisiiba wuxuu ku yidhi quumuu istaaga fanxaruu gowraca uma xliquu xeerta marka muxsar waa kacbadii lama aadi kara sanadadan baa la yidhi waa laga manciye cadow baa ka celiyey maxaa laga rabaa marka xiirta istaagoo xiirta gowracana xoolaha aad wadaan ninkii xoolo wada ha gowraco hana xiirto qaala fawallaahi baan ku dhaartay maa qaama minhum rajulun nin ma kicin xataa qaala dalika alaaثa maraatin ilaa u saddex jeer yidhi falamaa lam yaqum minhum axadun qofna marka uunan kicin dakhala calaa ummi salamata ayuu u galay fadakara laha wuxuu u sheegay maa laqiya min annaas wuxuu dadka kala kulmay saxaabadii marka maxay u aamuseen isaga daayeen intaa waxay islaa amaa wax isbedelaan ood meeshiiba gashaan kacbadii faqaalat umu salamata umu salama waxay tihi yaa nebiy allah atuxibu dalika inay sidaa yeelaan ma jeceshahay ukhruj bax uma laa tukallim axada minhum qof iyaga ka mid a hala hadlin kelimatan ha kula hadlin xataa tanxara budnaka halahaaga adiga aad waddo ilaa aad gowracdo wa tadcuwa xaaliqaka ninkii kuu xiiri lahaana aad u wacdo fayaxliqaka uu kuu xiiro fakharaja waa baxay falam yukallim axada minhum qof dadkii ka mida lama uunan hadlin xataa facala daalika ilaa uu sidaa yeelay naxara budnahu buu gowracay wadacaa xaaliqahu ninkii u xiiri lahaabuu u yeeray faxalaqahu waa xiiray falamaa ra'ow daalika markay sidaa arkeen qaamuu way kaceen fanaxaruu waa gowraceen wajacala bacduhum qaarkood wuxuu gudagalay yaxliqu bacdan qaarka kale inuu u xiirayo xataa kaada bacduhum qaarkood ilaa uu ku dhowaaday yaqtulu bacdan qaarka kale inuu dilaba haman murug darteed murugta iyo niyadjabka ka muuqda markaasmeeshaana marka waxaa laga qaadanayaa qofka inuu talo weydii karo qofkii tala haween inuu talo weydii karan saasaa dhacday maxaan yeelanaa bal say kula tahay waa la weydiin karaa qaar baa marka ra'yigoodu fiican yihiin oo ra'yigii ilaahay ku toosinayaa fiicnaa ayb taasi marka inay bannaan tahay nebiga marka umusalama gurigiisuu soo galay ka caadatihi isagoo marka murugsan oo dadkan maxay wax kaaga yeeli waayeen markaas uu sheegay khadiijana saasoo kale nebigu waa la tasha jiray khadiija binti khuweyli radia allaahu canha ayb dad iyaga qaarna marka masale kaleo marka waxay naag madax inay noqon karto inay baarlamaan geli karto waxaasay daliil u tahay leeyihin maxaa yeeley waxaanay bimathaabati baarlamaan waay baarlamaanadan hadda jiro naag iska dhaafe nin inuu galaasay ugu bannaan tahay waa in kitaabo badan loo fiiriya naag iska daaya nin xataa inuu u bannaan yahay ma ila aha nin iska daa naagan maxaa yeele waxa lagu hayo dhanaaba wuxuu yahay haalibuhu waxa lagu hayaa wuxuu iska yahay wax baailan baaila lagu ansixiyaa wax baaila lagu sameeyaa marka kaasi nin uma bannaano xataa naag iska daa meeshaas una in laga baaro uma jaءahu niswatu naaga ayaa u yimaadeen muminaatun mu'minaada faأnzla اllahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey yaa ayuha اladiina aamanuu ida jaءakum اlmuؤminaatu muhaajiraatin faاmtaxinuuhunna xataa balaga bcismi اlkawaafir faطalaqa cumaru walaa tumsikuuhuna bcismi اlkawaafir laa tumsikuu bcism اlkawaafir ha haysanina naagaha yani gaalada caqdigooda mushrikiinta faطallaqa cumaru yowmaidin cumar maalinkaa wuxuu furay imra'atayni laba naagood kaanataa lahu fi الshirki oo markaa isaga u sugnaatay uu qabay gaalnimana ku baaqi ahaayeen fataزawaja ixdaahumaa midood waxaa guursaday mucaawiyatu bnu abi sufyaan walukhraa tan kalena safwaanu bnu umaya uma rajaca الnabiyu sal slm ilى اlmadiinati ayuu u laabtay fajaءahu abu basiir ayaa u yimid rajulu min quraysh nin reer quraysha wahuwa muslimu isagoo muslim ah faarsaluu fii طalabihi rajulayni laba nin bay ninkaa usoo direen raadintiisa faqaaluu waxay yidhaahdeen alcahd aladii jacalta lana ballantii aad noo yeeshay nasiih ninkaan noo dhiib waay marka fadafacahu ila rajulayni labadii nin buu u dhiibay u dhiibistuna dabcan waxay ahayd inuu u banneeyo iyaga ay wataan markaas oo isagu uunan ka celinin fakharajaa bihi way la baxeen xataa balagaa dalxulayfati ilaa ay la gaareen fanasaluu way degeen ya'kuluuna min tamrin lahum iyagoo cunaya marka timiro ay lahaayeen faqaala abuu basiir waxauu yidhi liaxadi rajulayni labadii nin midkood buu wuxuu ku yidhi wallaahi innii la araa sayfaka haada wallaahi baan ku dhaartay waxaan arkaa seeftaadan yaa fulaanu hebelow jayidan inay aad u fiican tahay fastallahu اlaakharu kii kale waa siibay faqaala waxau yidhi ajal hah wallaahi baan ku dhaartay innahu la jayidun laqad jarabtu bihi waan jarribay uma jarabtu bihi waan jarribay uma jarabtu faqaala abuu basiir waxau yidhi arinii anduru ilayhi anna itus aan fiiriye faamkanahu minhu waa makaniye waa u dhiibay fadarabahu waa ku dhuftay xataa barada ilaa u dhintay wafara alaakharu kii kale waa cararay xataa ata almadiinata ilaa uu madiine yimid fadakhala almasjida ayuu soo galay yacduu isagoo tallaabsanayo boodayo faqaala rasuulu lahi sal slam nebigu wuxuu yidhi xiina ra'aahu markii uu arkay laqad ra'aa haada kani wuxuu arkay ducran argagax walaakan wax argagaxiyaa ayuu arkay falama intaha ila nebiyi sal slama markuu nebiga soo gaaray qaala waxau yidhi qutila waa la dilay wallaahi baan ku dhaartay saaxibii ninkii ila jiray wa innii aniguna lamaqtuulun baan ahay mid la dilaayo fa ja'a abuu basiir baa yimid faqaala wuxuu yidhi yaa nebiy allah qad wallaahi baan ku dhaartay awfa allaahu ilaahay waa oofiyey dimataka ballankaaga qad radadtanii ilayhim waa ii celisay ayaga uma anjaani اllaahu minhum ilaahay waa iga koriye kuwaan qaala الnabiyu sal ا slm nebigu wuxuu yidhi weylu ummihi yani huwa isagu weylu ummihi hooyadii miday markaas yacnii hooyadii halaageeda ah yani hooyadiis ha halaagsanta hadda oo abaara lagama wado laakiin wax carabta u badnaayo ayb liummika alweyl iyo liummihi alweyl iyo waa dhihi jireen ayb miscara xarbin dagaal dagaal mid hurin yaqaano oo dagaal kicin badan weeyaan marka miscara waxay ku nasbisantaha tamyiiz ahaan weylu ummihi ay huwa weylu ummihi ayb hooyadii miday marka halaagsanto wa miscara xarbin min jihati iscaarihi lilxarbi yacnii hurinta uu hurinayo dagaalka dartiisa low kaana lahu axadun qof hadduu heli lahaa midkaani kan haddii uu dad helo waa nin dagaal yaqaano waa falamaa samica daalika markuu maqlay arrinkaa carafa wuxuu gartay annahu sayarudduhu ilayhim wuxuu gartay marka inuu u celin doono haddana nacam ile madiino haddana yimid moogtahay fakharaja waa baxay xataa ataa ilaa uu yimid sayf albaxri siifa albaxri badda xeebteeduu tegey marka meeshii nebiga joogay iyo madiinaba waa ka dheeraaday xaggaas iyo xeebta u aaday nacam qaala waxa uu yidhi wayanfalitu minhum wayanfalitu minhum waxaa u soo fakaday abujandal ibnu suhayl falaxiqa biabi basiir abujandal kii la celiyey isaguna abu basiir xaggiisuu soo aaday badda xeebta xaggeeda fajacala laa yakhruju min qurayshin arrinku markaa wuxuu noqday laa yakhruju inuunan baxaynin min qurayshin quraysh rajulun nin qad aslama soo islaamay ilaa laxiqa biabi basiir abi basiir ayuu haleelayay nin allaala ninkii inuu maka ka tagan rabo nebiga ma aadaynin abi basiir u aadayo xata اجtamacat minhum cisaabaة ilaa ay koox noqdeen badan fawallaahi baan ku dhaartee maa yasmacuuna ma maqlaynin maa yasmacuuna biciirin safar kharajat liqurayshin u soo baxday ila shaami u socota xaggeeda ilaa اctaraduu laha waa u banbaxayeen faqataluuhum waa dilaayeen wa akhaduu amwaalahum maalkoodana waa qaadanayeen ayb meeshaa markaa dee nimankan xarbi u ahay dadkan quraysh xarbi bay u tahay ayaka heshiis ulama aha xaakimkuna ama imaamkuna wuxuu mas-uul ka yahay meesha isaga ou xukumo meel isaga ounan xukumin qasab kuma aha sheekadeedana ayb sidaanay marka yeeleen ayb marka nebigana hadda ordahoo dagaalama toos uma unan dhihin dagaalama ma unan dhihin ayb faarsalat qurayshun faqataluuhum waakhaduu amwaalahum baydilaan faarsalat qurayshun quraysh waxay u dirtay ila nebiyi sal l slam nebiga tunaashiduhu llaaha iyadoo ilaahay ku dhaarinayso waraxima iyo qaraabada ay yihiin lamaa arsala ilaa arsala inuu diro u cid diro kuwaas faman ataahu qofkii yimaado fa huwa aaminun waa aamin saa inuu ku dhaho waxay yidhahdeen ordoo dadkan u tagee ninkii ii yimaado waa aamin oo waa nabadgelayaa sidaa ku dhaha waddadaas un ha ka baxaane ayb faarsala nebiyu sal l slam ilayhim nebiga waa u cid diray faanzala allahu markaa qurayshi waxay isku fiirisay waxay ka faa'iideysa waxaan iyo waddadan loogu jiro dhibka ay ka helayso dhibkaanaa la batay orodoo adiga ku yimaadaan mana rabno yaa la soo celin sidaasay dheheen faanzala allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey huwa اladii kafa أydiyahum cankum وأydiyakum canhum bibaطni makata min bacdi an adfarakum calayhim xataa balaga alxamiyata xamiyaة اljaahiliya wa kaanat xamiyatuhum dhiiladooduna waxay ahayd annahum iyagu lam yuqiruu ma aynan qirin annahu nebiy llaahi inuu yahay walam yuqiruu bibismi اllaahi الraxmaan الraxiim waxaaluu baynahum wa bayna اlbeyt dhiilada taas bismi illahi raxmaan raxiim arraxmaan waa diideen rasuulnimadii nebiga waa diideen kacbada ma aadaysaanay dheheen sanadkan haadihi xamiyadu taas waa qaala abuu cabdillaahi macaratun ayb alcuru weeyaan ayb aljarabu jarabka cadhada asalka saas marka macarada wuxuu ka wadaa waxaa weeyaan dhibka تزayلوu in maazuu ay soocmaan وxamaytu الqowma manactuhum waan celiyey ximaayaةan celin waxmaytu اlximaa jacaltuhu waxaan u yeelan u sameeyey ximan seero laa yudkhalu aan la gelin waaxmaytu الrajula idaa aqdabtahu haddaad ka caraysiisa waa ixmaaan wqaala cuqaylu can الzuhriyi marka macnahana wuxuu ka wadaa macarada waxaa laga soo istihnooday min alcari yaa laga soo istinooday waqaala cuqaylu can الzuhriyi qaala curwaةu faأhbaratnii caaئiشhaةu ana rasuula الlahi sal ا slama kaana yamtaxinuhunna nebiga naagaha waa imtixaani jiray markay soo hijroodaan waxaa la dhihi jiray ilaahay miyaa inta ilaahay lagu dhaariyaa la dhihi jiray waxaad ku dhaarataa inaadan wax kale u imaanin ilaa ilaahay ma ahane ood rumaysay rasuulkiisa waxyaabahaasaa la dhihi jiray waxaa ku dhaarataa inaadan ninkaaga nacayb aad nacab tahay aadan keligii inta u imaanin iyo waxyaabahaas wabalaganaa anahu ayb wabalaganaa waxaana soo gaartay annahu lamaa anzala allahu tacaala ilaahay markuu soo dejiyey an yarudduu ila almushrikiina in loo celiyo an yarudduu inay u celiyaan ila lmushrikiina mushrikiinta maa anfaquu waxay bixiyeen calaa man korkiisa haajara soo hijrooda ay ku bixiyeenoo min aswaajihim xaasaskii ah yacnii waxaa la yidhi naagtii maka ka timaado ee soo hijrooto ilaahay dartii usoo hijrooto muslimiintii marka waxaa la yidhi in ninkii ay ka soo tagtay wixii uga baxaye mehera in la siiyo waxakama calى اlmuslimiina muslimiintii wuxuu ku xukumay anlaa yumsikuu inaynan haysanin bicisami اlkawaafiri gaalada caqdigooda naagaha gaalada anna cumara cumar طallaqa imra'atayni laba naag buu furay qariibata binti abi umayata wabnata jarwal alkhusaaciy fataزawaja qariibata mucaawiyatu ayaa guursaday wataزawaja اlأkhra abu jahmin falama falamaa aba alkufaaru gaaladii markay diideen an yuqiruu inay qiraan biadaa'i maa anfaqa almuslimuun gaaladii markay diideen yacnii inay qiraan oy bixiyaan biadaa'i maa kii bixintiisa anfaqa almuslimuuna muslimiintii ay bixiyeen calaa aswaajihim ay ku bixiyeen yani waxaa weeyaan labada dhinac haddii naag ninka muslimkaa uu furo yacnii uu ka tago ile waxaa la yidhi walaa tumsikuu bicisami اlkawaafir naagtii mushrikadda ahaydoo uu qabay oo meherka uu ka bixiye hadday baxdo waa sii deeyey dabcan ilaa nimankii mu'miniinta waa laga reebay inay sii haystaane naagtii marka waa tagtay makay aaday nin kalaa iska guursanaya dad ku diin ah soo maaha maxaa laga rabaa marka mushrikiinta ninkan meherkii uga baxay muslimka inay usoo diraan gaaladii yacni naagtan gaashaa ee xaggaas aaday ee ninkan muslimkaa uu iska buriyey wixii uga baxayee meher ahaa in ninkaas gaalkee naagtan guursanaya inuu u soo celiyo iyaga naag hadday gaalada xaggooda ka timaado ay soo islaamtana waa loo celinaa saasay ahayd markay gaaladii marka ay diideen kaasi anzala allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey wain faatakum shayءu min aswaajikum ila اlkufaari facaaqabtum wاlcaqibu maa yuؤaddii almuslimuuna caqibku waxaa weeyaan waxa muslimiintu ay gudanayaan ilaa man ay u gudanayaan haajarat imra'atuhu naagtiisii ay soo hijrootay min alkufaari ay ka soo hijrootay fa amara wuxuu amray an yucdaa in la siiyo min man dahaba lahu qofkuu ka tago zawjun xaas ayb min almuslimiina muslimiinta ka mida maa anfaqa wixii uu ku bixiyo min sadaaqi nisaa'i اlkufaari naagaha gaalada meherkooda ah allah i haajarna kuwaasoo hijrooday wamaa naclamu ma ogin axaddan axad oo min almuhaajiraati naagihii soo hijrooday ah irtadad inay ridooday bacda iimaaniha yacnii waxaa weeyaan un haddii kuwaas gaalada ninkan naagta ka tagtay ee awalba mushrikadda ayd haddaynan wax ka siinin ee gaaladii markaa lala dagaalo wax laga soo qaato ninkan marka muslimkaa ee aan waxba laga siinin in wax laga siiyo wixii meher ugaga baxay naagtaas hore wmaa naclamu axada min almuhaajiraati irtadad bacda iimaaniha wabalaganaa waxaana soo gaartay ana abaa basiir bna asiidin الhaqafiy qadima calى الnabiyi salى اllahu عalيh ali wasalama mumina muhaajira fi اlmudati muddadii dhexdeeda isagoo mumina muhaajira inuu nebigu usoo galay fakataba alahnas bnu shurayq ayaa qoray ilى اnabiyi sal slama yasأlhu abaa basiir isagoo su-aalanaya fadakara اlxadiid xadiidkii buu sheegay marka uu dheebiya waxyaraa ka dhiman haddaan labadan baabo gaagaaban dhammaystirayno sidii aan kitaabka u dhammayn baabu shuruudi fi lqardi shuruudii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay fi lqardi amaahda qof baa qof wax ka daynsanaya shardi buu samayna shardi ma samayn karaa وqاl الleyث xadaثnii جacفر بن رabيcaةa عan cabdالرaحman بn hurmز عan abi هurayرaةa رadي الlaه عanه عan rasuuli الlah sl اه عل sلم أnahu dakra rajula nin ayuu sheegay sa'la bacضu bني إsraa'iila reer bani israa'iil qaar ka mid ah waxay su'aaleen an yuslifahu inuu amaahiyo wax amaahiyo alfa diinaarin kun diinaar fadafacahaa ilayhi waa u dhiibay ilaa ajalin musaman waqaala ibnu cumar radi allahu canhuma wacطaa idaa ajalahu fi اlqardi jaaza qardigii hadduu waqti u sameeya waa bannaan tahay oo haddii uu yidhaahdo yacni lacagtan waa ku deyminayaa bishardi laakiin waqtigaasa ii keenaysaa shardi bannaan wey meeshanna hadda waxaa weeyaan horaan usoo marnay masaladan ajalku haddii laakiin manfaco ay ugu jirta ninkan wax deyminaayo maxaa waayaan dhahnay waa ribo kullu qardin jara manfacatan fa huwa riban ayb laakiin haddaynan sidaa ahayn waa jaa-is ayb baabu اlmukaatabi wmaa laa yaxilu min الshuruudi alatii tukhaalifu kitaab اllah baabu bayaani xukmi اlmukaatabi mukaatabka xukunkiisii wamaa laa yaxilu iyo waxaan xalaal ahayn min ashuruudi shuruud ah alatii taasoo tukhaalifu kitaab allahi khilaafayso waqaala jaabir bnu cabdillaahi radi allahu canhuma fi lmukaatabi shuruuduhum beynahum shuruudooda dhexdooday ahaatay waqaala bnu cumar aw cumar kullu shardin khaalafa kitaab allahi shardi kastoo ilaahay kitaabkiisa khilaafo fa huwa baailun weeyaan wain ishtarada miata shardin boqol shardiba ha shardiye waqaala abuu cabdillaahi yuqaalu can kilayhimaa yaa laga dhahaya can cumara iyo wbni cumar labada waa laga wariyey qaala xadaanaa cali bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaanu can yaxyaa can camrata can caaishaةa radi allahu canha qaalat atathaa bariiratu ayaa u timid tas'aluhaa fii kitaabiha faqaalat waxay tihi in shiئti acطaytu ahlaki wayakuunu اlwalaau lii falama jaءa rasuulu اlahi sal ه slm dakarathu dalika qaala الnabiyu sal ه slm ibtaaciiha faactiqiiha gaba oo xore fainama اlwalaau liman actaq walaha waxaa iskale ciddii wax horaysay uma qaama rasuulu اlahi sal ه slm calى اlmimbar faqaala waxau yidhi maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu muxuu yahay yashtariطuuna shuruuطan laysat fii kitaab اllahi man ishtarada sharطan laysa fii kitaab اllah falaysa lahu wain ishtarada miئata sharطin xadiidkan waa soo marnay baabu maa yajuusu min alاshtiraaطi wاhunaya fi اlqraari baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yajuusu bannaan min alاshtiraaطi shardisasho ah wاhunaya iyo wax in lasoo reebo qofka waxbuu sheegayaa istinaw samaynaa fi liqraari qiraalka nin baa waxaa tihi ninkan hebel wuxuu igu leeyahay boqol dollar oo toban dhiman oo toban dhiman istina soo maaha jaa-is waay istinahaas markaade mustanuhu inuu ka badan yahay inuu kayadi khilaaf baa ku jiro laakiin bukhaari isaga si mutlaqu iska wada sheegay washuruudi shuruudii caddaynteedii buu u baab yahay allatii shuruuda oo yatacaarafuha annaasu dadka ay isku garanayaanoo curfi u ah beynahum dhexdooda waidaa qaala haddii uu yidhaahdo mi-atun boqol ilaa waaxidatan hal dhiman ow intayni ama laba dhiman waa bannaan tahay wa qaala bnu cawn can ibni siriin waxa uu yidhi qaala arajulu ninkii waxa uu yidhi likariyihi ninkii wax ka kiraysanayay likariyihi waa limukaariihi adiga muktari baa tahay waxbaad kiraysanaysaa kirayste ayb kariyi mukaarin ayaa la yidhaha ninka wax kiraynaya waa isaga laftirkiisa qaala الrajulu likariyihi adkhil rikaabaka adkhil geli rikaabaka yani ratigaaga ama yani gaadiidkaaga soo geli yacnii ratigaagii soo bixiyo bannaankan soo geliyo bannaankan soo dhig fain lam arxal macaka haddaanan adiga ku qaadanin oo aan kula safrin yowma kada wakadaa maalin hebel falaka mi-atu dirhamin boqol dirham baad leedahay yacnii ninkan gaadiid buu leey waa laga kiraysanaa gaadiidka hebelow ratigaagii soo bixi meeshaan keen maalin heblaaye haddaanan kuu imaanin oonan ku raacin boqolkaas diinaara waa leedahay boqolkaaga dirham falam yakhruj ma soo bixin ninkii sidaas yidhi see la yeela faqaala shurayxun shurayx wuxuu yidhi man sharada calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda ninkii ku shardiyo daa'ican isagoo daa'ic oo deecsan oo yacnii mukhtaar oo doortay hayra mukrahin mid la dirqinaya aan ahayn fa huwa calayhi shardigaa korkiisa waay haddii boqolkiiba u dhiiba radigaalkaaga iisoo bixi iisoo diyaari maalinka haddaanan ku raacinna qaada haddaa rabto lacagta waa jaa-is shureex egtiisa mas'ala laakiin khilaaf ku jiro waa laazimaya jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin maya ballanqaad waaye waxaas maahane waa ku raaci doonaa waaye maahane caqdi ma dhicin jumhuurku saasay dhahay shureex laakiin wuxuu leeyahay shardigan isagaa isa saaray lama qasbin waa socona wa qaala ayuubu can ibni siriin ina rajula nin baaca acaaman cunto ayuu gatay ayuu gaday qaala markaasuu ninkii ka gatay baa wuxuu yidhi in lam aatika alarbicaa'a arbacada haddaanan kuu imaanin falaysa beynii wa beynaka baycun ani adiga beyc nagama dhexeeyo falam yeji ma imaanin arbacadii faqaala shurayxun lilmushtarii ninkii mushtariga ah wuxuu ku yidhi shurayx anta akhlafta adaa ballantii ka baxay faqadaa calayhi waa ku xukumay beecii inuu ku dhacay faqadaa calayhi ay qadaa birafci lbeyc wuxuu ku xukumay yacni beecii inuu rafcismay ilaa ninkan shardigii uu sameeyey muxuu ahaa haddaanan arbacada kuu imaanin beec ma jiru yidhi isaga ma dhihinoo shardigiina waa ka soo bixi waaye beec ma jira imaamu shaaficiyi in badan laakiin waxay ku tageen mabiicdii waa iska ansaxaysaa laakiin shardigaa buraayo qaala xadaanaa abulyamaan qaala ahbaranaa shucayb qaala xadaanaa abuzinaad can اlacraj can abi hurayrata radia اllahu canhu ana rasuula اllahi sal slm qaal ina lilaahi alleh tiscata watisciina sman sagaashan iyo sagaal magac ayuu leeyahay miatan boqol ayaa u sugnaatay ilaa waaxidatan hal maahane marka miatan ilaa waaxidatan uu ka rabaa istinaha marka waa dhacaya man axsaahaa qofkii koobo oo xifdiyo ku camal fala dakhala aljanna ayuu galay baabu shuruudi fi lwaqfi shuruudii caddaynteeda ayuu u baab yahay fi lwaqfi waqafka dhexdiisa qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa muxamed bnu cabdillaahi alansaariyu qaala xadaanaa bnu cawn qaala anba'anii naaficun can ibni cumara radia allahu canhuma ana cumar bna alkhaaab asaaba ardan dhul ayuu asiiba bikhaybara ayuu helay khaybar ku yaal faata nabiya sal l slm nebigu u yimid yasta'miruhu fiiha isagoo kala tashanayo faqaala yaa rasuula allah inii asabtu ardan dhul ayaan asiibay bikhaybara khaybar lam usib maalan maal ma aanan helin qadu weligay anfasa ka qaalisan cindii aniga agteyda minhu kan famaa ta'muru bihi maxaad ii amraysaa qaala in shita haddaad doonto xabasta aslahaa asalkeeda ayaad xabisaysaa watasadaqta bihaa waana sadaqaysanaysaa qaala fatasadaqa bihaa cumaru cumar waa sadaqaystay asalkiibuu sadaqaystay annahu laa yubaacu la iibin maayo walaa yuuhabu la hibayn maayo walaa yuurahu la dhaxli maayo watasadaqa bihaa fi lfuqaraa'i fuqaradii ayuu ku sadaqaystay wafi lqurbaa'i qaraabadii wafi riqaabi addoomaha wafii sabiili اllahi jihaadka wabni sabiili musaafiriinta wadayfi martida walaa junaaxa wax dembiya calaa man qof korkiis ma ahaanin weliyahaa maamulay an ya'kula minhaa inuu ka cuno bilmacruufi si macruufa wayucima ou quudiyo yacnii qof u yimid iyo hayra mutamawilin isagoon maal ka dhiganaynin qaala faxadatu bihi bna siriin ayaan u sheegay faqaala waxau yihi hayra muta'ahilin maalan isagoon maal ka dhiganaynin wqfka iyo meelihiisuna xadiidkan ku imaan doona wabilahi towfiiq sala اllah wslm calaa nabiyina mxamedi wala ali sb